barnaamijka dhallinyarada maanta
wacana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kuna soo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a adinka oo ka dhagaysanaya mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale qaar ka mida efemyada geeska afrika
waa duhur dhegaystayaal waa duhur khamiis ah bisha abriil oo koob iyo labaatan sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacaddeeda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya caashe ibraahin aadan caashe cuudi ano ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijka waxaa ka mid ah abwaan dhimbiil iyo maansooyinkiisa dhinaca jacaylka naftani barashada u jeellan jacaylkuna boog u yeelay inay barbarkaaga joogto mid weeyi u jahwareersan haddaan barya kaa jarmaado barqana ku jalleeci waayo jidhkayga bar baa daciifa bildhaantaaduna jal weeyi intaan lay jiifin boodhka jacaylkuna igu ballaadhan adaanku jantay baan waaw sidoo kale dhegaystayaal waxaad maqli doontaan dareenka dhallinyarada ee ku aadan dhallinyaradii soomaaliyeed ee toddobaadkan ay doontu kula degtay badda
hadalhaynta ugu badan ee baraha bulshada haysatay baa waxay ahayd qalbijabkii ku dhacay dhallinyaradii soomaaliyeed murugadii tacsidii qaran ee intaas lekada inagu dhacday intaasoo qofoo dhallinyaro ah oo soomaaliyaba ku dhintay oo aqoon-yahana oo dhallinyaro ah oo aan dalka ka go-in waxay noqotay qiiradii ugu weyneyd ee aan filaya inay hadeer anigu intaan xasuusanayay ay dhacdo intaasoo qofoo dhallinyaro ah ay ku dhintaan baddaas
dhinaca heesahana barnaamijka waxaan toddobaadkan idinku haynaa
sabuncada armiya macadcad soo baxda yarkancaha shaqiisa la catoobayow cilanka raadiya
codkaas nimcadare ina goordhow ayaad maqli doontaan sheekooyinkaas iyo qodobo kaleba waxaad kaga bogan doontaan inta barnaamijka dhallinyarada maanta u socdo marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida qodobo ka mid a
kuuriyada waqooyiha ayaa doonaysa in waqti loo qabto kulan dhex mara iyada iyo dhowr iyo toban haweena oo dhowaan goostay kuwaas oo ay ku doodayso inay afduubteen kuuriyada koofureed iyo waalidiintooda haddii kale ay kuuriyada koofureed mudan doonto tallaabo argoosi ah oo adag dumarkan oo ay tiradoodu tahay laba iyo toban ayaa ka shaqaynayay maqaayad ay leeyihiin dad u dhashay kuuriyada waqooyi oo ku taalla dalka shiinaha ka hor intii aanay gaarin koonfurta horaantii bishan hogaamiyayaasha kuuriyada koofureed ayaa sheegaya in haweenkaasi ay ku yimaadeen doonistooda oo aanay cidina khasbin halkay kuuriyada waqooyina sheegayso in haweenkaasi ay markii hore afduubeen jaajuusiin ku khiyaameeyey inay kasoo goostaan waqooyiga madaxweynaha dalka maraykanka barack obama iyo hogaamiyaasha dalalka gacanka carabta ayaa kulan ku leh magaalada riyaad iyaga oo ka wada hadlaya sidii ay si dhow uga wada shaqayn lahaayeen xasilinta xiisadaha ka jira bariga dhexe inkastoo ay jiraan kala aragti duwanaansho salka ku haya habka hore loogu sii socon karo madaxweyne obama iyo lixda hogaamiye ee xubnaha ka ah dalalka gacanka carabta ayaa arrimaha ay kulankooda diiradda ku saarayaan waxaa ka mid a xiisadda siyaasadeed iyo dagaalada dalalka syriya yeman ciraaq iyo libiya
mar kale duhur wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan waa koob iyo labaatanka bisha abriil sanadka laba kun lix iyo toban barnaamijka dhallinyarada maanta ayaanad la socotaan iyo laanta afka soomaaliga ee v o a intiina la socota barnaamijkan dhallinyarada maanta waxaad shalay iyo daraad baan idiin soo gudbinay abwaan mustafe barkhad cabdulaahi oo ku magac dheer dhimbil ismaaciilow waad la socotay sheekadiisa tii ugu dambeysay shalay uu kaga hadlaya derbijiifka ama dhallinyarada iskoriska ah aad iyo laakiin soomaalida u taqaana derbiya jiif ninkuu lahaa anigu maan weligay frash dhinaca ooma saaren haddana himilo fog baan leeyahay oo cunno diiranna weligay ma cunin aad iyo aad toddobaadkan marka maantana wuxuu inoo hayaa isla abwaankaasi maansooyin ku saabsan dhinaca jacaylka oo ay ku jiraan kuwo isaga weliba si gaara u khuseeya waxay magaalada boorama ku kulmeen wariyaha v o a haashim good
mustafe barkhad cabdilaahi master dhimbiilna ku magac dheer dhinaca kale markaynu eegno iyo qaybaha jacaylkeed samayso iyagana maxaa ka mid a seyse kuugu dhasheen heesaha si jacaylkeed abuurtay marka heesaha badaneed samaysay maxaa kugu dhaliyey ma jacayl baa ku galay ma asxaabtaaday jacayl galeen se iyaguna magaranaysaa aad halabuurkaasi u samaysa Een, horta waxa weeyaan een, jacburka iyo jacaylku waa laba shay oo inta badan dhallinyarada farxad geliya ama ka qosliya Een, walow qaar badan ay ku dhex jirto ujeedooyin marka adu aad een, ku dhex qarsanayso ood wadan leedahay inaad fariin kale ku gudbisato laakiin taasi xilligeedii lama joogo waqtigii wax la sarbeebi jiray oo lasoo dhaafo iminka inaad ka cadaysato waxaad sheegaysa mooyaane cid iminka dee analysis ku samaynaysa ama falanqaynaysa oo kula fahmaysa inta badan ma jirto Ee, waxa weeyaan xagga jacaylka inta badan aan waxaan aaminsanahay yacni aragtida saddex siyaabood buu qofku ku sameeya halabuurkii kow waxaan inuu isaga ku dhacayo oo isagu dhacdo isaga khusaysan naftiisa kaga hadlayo in uu wax saaxiibkii ku dhacay ama qof uu garanayo ku dhacay ama sheeka uu buuka akhriyay isaga wax u dhacay siri sugaan ahaan u bedelo ku gudbiya oo u akhrinayo iyo in uu mala awaalayo oo soranayo waxaana u dhici karaa in mala awaal way dhacdaa ee macnaha intuba saddexduba anigu way sugaanteeda ku jiraan wax aniga igu saabsan oo aan is idhaahdo waxaan waxa weeyaan dareenkayga aan kasoo kasoo qundhiyo oon is idhaahdo ka samee tu aan asxaabta la wadaagay oo qiso qof ku dhacday oo kale aan is idhaahdo arno arrintaas waxay ku yar fiicnaydan eraya ku cabirto iyo tu malaawaala weliba waxay u badan tahay malaawaalkaas waxaa dhaa waxaa dhici kara laba qof inay san isku diidaan ama qof qof san u jecel yahay gabadh ay wiil san ku odhan lahayd wiilna ay gabadh san ku odhan lahaa ee markaa bal ta adiga kugu dhacday markaynu horreysiino Eh, bal taa inoo horreysay baan ku odhan lahaa anigu no waxa weeye horta waxa weeyaan eh, inta badan waa iska personal oo eh, weli weli waxa weeyaan eh, ma odhan karo taas kuma sheegi karo laakiin saddex baan kuusoo bandhigay saddexdaa mid ka mida noqon doonta insha allah Eh, markaa saddexdaa waxaan ka soo qaadanaya anaa mid walba beyt waxaa jirtay hees uu tartan ku galay een, wiil yaroo reer Jib- reer buura ma ahaa oo hon- tartanka oo honkibil ka socon jiray uu kaga qayb galay Een, markaa qof waxaa laga rabay fanaanku inuu yimaado hees nasiib wanaag uu ku guulaystay qofkii koowaad uu noqday marka heestaa waxaan kusoo qaadanaya beydkeeda hore jecel inuu qof barto kadibna aada ugu heelan wuxuu leeyahay erayada markaa waxaa la dhahaa, naftani barashada u jeelan jacaylkuna boog u yeelay inay barbarkaaga joogto mid weeye u jahwareersan haddaan barya kaa jarmaado barqana ku jalleeci waayo jirkayga barh baa daciifa bildhaantaaduna jal weeye intaan la jiifin boodhka jacaylkuna igu ballaadhan adaan ku jantay baano taasi waxay ka hadlaysaa qof u heelan qof barashadiisa waxaa jirta markaan eegay mid kale oo haddii laisku xidho macnaha anu wax markaas kuma shaqays kuma lahayn laakiin markaas ku maalin baan u fiirsan isku idhi saddex haddii laisku xidho waxaa noqonaysa waa bilowgii jacaylka dhammaadkiisii maaso kale waxaa jirta yacnaha gabadh ammaanaysa oo qofku uu bogey ee wuxuu leeyahay een, een, gabadh qaaliyaa tahay qof la aaminaa tahay m- murti loo qubaa tahay qiimihii dadnimadana qortaad ku sidataa maansooyinkaan qoray intaan qurux gabdheed qiray qalad baan ka sheegay oo qalinkaa ku siibtay qaayibadu waadi markaa taasina saasoo kale ay u dhigan tahay waa hal beyd markaa ta kale oo ina waxaa jirta inta badan suugaantu dee waa isku oyga iyo kala oygaw marna waa la isku ooyaya marna waa la kala ooyaya marna waa la wada ooyaya inta badan suugaanta iminka la dhegeysa waxay u badan tahay heblayo waan ku jecelahay hebel wanaa kaa daran laakiin waxay ku macaan tahay baashu mararka qaar inaad laba qofoo isku saydhinaya dareenkaaga soo bandhigto waxaa jirta maaso kale yacnaha hees kale oo iyadna beydka hore uun kusoo qaadanaya sida kuwa hore waxay leedahay waxaa la dhaha magaceyga haygu soo kala celin hadhow haygu soo kala celin waxaa leedahay intaan kaa socday dumar anoo keligaa ku jecel maxaa keyrkeyrka iyo kalsooni darrada ku baday caashaqa koolkooliyo kor baan islahaa u qaad hadduuse kaskii ku faray inaanad dhankaaga kabin anigu waan kaa hadhee hadhow haygu soo kala celin marka waxa weeyaan ku- waa lagu luuqeeyaa oo fanaan la idhaha qoomalyare ayaa ku luuqeeya oo waxa weeyaan waa taa hore ugu horreysan kusoo qaatay iyo tan imikuba waxa weeyaan uu- waa la- waa la qaaday laakiin kuwa dambe inta badan waxa weeyaan ee, aanaan fanaaninta u dhiibin marka waxay leedahay eh, inankii baa kula gabadhii hadhow haygu soo rogaal celin iminka haddaad is diidan tahay Ammaan is- saasaan rabay inaan waxaanaha jacaylku caashaqa koolkooliyo kor baan islahaa u qaad hadduuse kaskii ku faray inaanad dhankaaga kabin anigu waan kaa hadhay hadhow haygu soo kala celin aad iyo aad ayaad umahadsan tahay mustafe cabdilaahi dhimbiil oo noogu martay ahaa barnaamijka dhallinyarada maanta mustafe waa wiil daayar oo gabayaaya oo ku nool magaalada boorama waxna ka barta jaamacadda camuud aad iyo aad ayaan kaaga mahad celinaynaa barnaamijka dhallinyarada maanta eed nagala qayb gashay waa haashim sheekh cumar good v o a boorama
duhur wanaagsan idil ahaantiinba halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka baraha isgaadh baraha bulshada iyo waxyaabihii ugu badnaaya qoren waxaa inoo soo diyaariyey wariyaha v o a ee magaalada laascaanood cabdikariin olol
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaasha ida sharafta qiimaha iyo qadarinta leh kusoo dhowaada barnaamijkeeni baraha bulshada waxyaabaha ugu hadalaynta badan toddobaadkii baanu mar idiin soo gudbino toddobaadkan ayaa wuxuu ahaa mid hadalhayntiisa si weyn loogu soo qaatay dhibaatadii doontii ku qallibantay masar iyo talyaaniga dhexdooda dadka sida weyn u isticmaala baraha bulshada ayaa waxay soo qaateen sawirro iyo muuqaallo si weyn ay dadku oga argagaxeen kuwaasoo lagu baahiyey baraha bulshada waxayna dadku ka hadleen dhibaatadaasi inta ay la eg tahay iyadoo dhallinyaradii dhibaatadu ay soo gaadhay sawirro iyo muuqaalla ay leeyihiin lagu baahinayey baraha bulshada ayaa saameyn fara badan waxay ku yeelatay dhallinyaro fara badan oo si weyn dhallinyaradaasi ay isu yaqaaneen qaarkoodna ay ahaayeen eheladooda iyo qaraabadooda dhallinyaradan ayaa waxa ay si weyn uga hadleen dhibaatadaasi waxaana qaarkood ay barnaamijka baraha bulshada ay u sheegeen sida tan magacaygu waa si cabdicasiis maxamed een, marka hore waan salaamayaa salaankan bacdi waxaas dhac- waxaa dhacday isbuucan ama ha- ha- hadalhaynta bulshada ku bartay dhacdadii xanuunka badnayd ee ka dhacday badaha u dhexeysa masar iyo talyaaniga iyo waxaan aada uga murugeysanayaa hooyo soomaaliyeed oo maalin walba ooyeysa een, ubadkeedii waayeysa hanti waayeysa soo ururinaysa lacag een, tabracaad oo kale ah oo loo baahinayo ilmaheedii oo ku xidhan een, j- xabsi ka mid ah meelaha talyaaniga ama suudaan oo kale waxaa murugo leh hablaha soomaaliyeed ee maalin walba ku dhimanaya ama ay ku kufsanayaan badaha dhexdooda niman kuwaasoo wax noloshoodii ay ku safgareeyeen ama ay ku dabaraan waayey marka een, waxyaabahaad ku arkaysay baraha bulshada naxdinta leh maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah baraha bulshada waxaan ku arkaya sawiradoodii imijkoodii kuwaasoo wejigeeda ka muuqato dhalinyaro curdina ubaxa kuwaasoo hadda soo kacay kuwaasoo waxbartay kuwaasoo markii ay waayeen noloshii meel ee adequate ah oo ku filan u baxay meelo kale uu gilgilay wuxuuna ku abuuray naxdin si gaarana dhalinyaradeeda wuuna saameeyey waxaan leenahay inaa lillahi wa inaa ilaahi raajicuun kama maarmo in aqoon-yahan dhalinyaraha oo bulshaha oo intaa leeg ka baxaan kana tagaan kagana tagaan bilaa seefgareen waxaan leeyahay in lagu dabaqo nolosha ubaxa dalka oo lasoo koriyo oo la kobciyo oo shaqaabuur loo sameeyo oo ay wax kale oo kaga marka ay waxay ku gambistaan helaan way ku ilaawayaan tahriibta bismillaahi raxmaani raxiim Een, aniga magacaygu waa sunus cabdiraxmaan maxamed Een, waxaan ka mid ahay dhallinyarada reer laascaanood ee een, ardayda ay waxbarata Een, cabdikariina walaal een, isbuucan ama toddobaadkan hadalhaynta ugu badan ee baraha facebooka iyo bulshada haysatay baa waxay ahayd een, dhalinyartii qalbijabkii ku dhacay dhallinyaradii soomaaliyeed murugadii tacsidii taalay een, ee, intii leekayda een, tacsidii qaran ee intaas leekayda ee nagu dhacday intaasoo qof oo dhalinyaro ah oo soomaaliyaba ku dhintay oo aqoon-yahano ah oo dhalinyaro ah oo aan dalka ka go-in Een, waxay noqotay qiiradii ugu weyneyd ee kus- aan filaya inay hadeer anigu intaan xasuusanayay ay dhacdo intaasoo qof oo dhalinyaro ah ay ku dhintaan baddaas een, badi- badihi u dhexeeyey een, talyaaniga iyo masar Een, waxay dhalinyarada waxaa ku koos garanaya inay waxaa sameeyaan oo dalkoodii ka cararaan oo dadkoodii ka cararaan oo isku dhiibaan badda madoowe intaa leeguusan qofna isku qureen waxay tahay cadaalad xumada dalka ka jirta een, shaqo la-aanta dalka ka jirta een, dhibaatooyinka dhalinyarada lagu hayo ee dhalinyaradii ama inuu qofka dhalinyarada ahaa markuu hadeer wax soo barto oo lagu soo tabco ama inuu waxba shaqo aysan jirin oo qofkii lagu siinayay "Ima hebel baa sidana ama ama inuu ninka inanka dhalinyarada ha qaadu fadhiisto oo j- een- een- een jardiinka fadhiisto ama inuu tahriibo labada mid bay ka dhexaynaysaa yaradii waa la suquuqinaya waa la caayaya waa la maagaya qofkii wax soo bartay baa lagu odhanaya waxba muu soo baran wuu iska fadhiyaa qofkii markii lagu soo tabcay wuu arko dee dhawaaridka kusoo tacay wuu haddana kusoo hoos noqdo hooyadii intaasoo san wax kasoo bixinaysay maantana ay u noqoto inay dhalin hooyooyinka ay dib ugu noqdaan oo ay guryihii iyo wixii ay haysteen ay dib u iibiyaan inankeedii halkaa maray ama inanteedii ay u tahriibto ay ka tahriibtay ay dib u iibiso waxay haysato ay ku balanbasho hooyo aan waxba haysanin ay u murugooto oo ay ka seexan weyda habeenkii horta waa aafada ugu badan ayna haysata haddaynu soomaali nahay wallahi walaal sawirada lasoo gelinaya aad aad aad waan u nacay baan ugu baraha bulshada waan u nacay Qey- qeyrooyinka iyo waxyaabaha lasoo dhigayo wallahi caloosha iska rogaysa markaad markaad aragtida maad sawirada dib u dheehatay hooyooyinka oo intaasoo qof intaasoo qoys baa goblamay oo oodii afka laga saaray dhegaystayaal intaynu ku kulmi doono barnaamijkaasi mid la mid ah dhammaantii waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay cabdikariin olol oo magaalada laascaanood barnaamijkaasi noogu soo diyaariyey dacaasha aad waxaa barihiis gaadhsiinta bulshada u haysta waxaa weeye waa tacsidii iyo tiiraanyadii iyo dhalinyaradii badda oo weliba ismaaciilow waxyaabaha sida weyn loo hadalhayo waxaa ka mid a dhalinyaradan inay yihiin horta waxaa layidhi yaa tahriibi kara tahriib ama safar yaa geli kara safar waxaa geli kara qof heli kara tasiilaadkii uu ku safri lahaa inkastoo xashe haatan ay jiraan dad kale oo hadda dhalinyarada qaybtood waxaa laga yaabaa dugsiyada sare inay dhiganayeen oy wax barteen aad iyo aad dugsiyada sare qaarkooda ku jira dhalinyaro ahaayeen yaryar kuwa dhintay waa garta marka waxaa laga yaabaa dad baa jira een, la yidhaahdo dilaalin ama mukhallasiin ama een, dhiirigeliyayaal dhinaca tahriibka ah oo Marka iyagoo wa- iskuuladii iyo iskuulka iyo xaafadii dhexdooda u galaya waa u gelaya markaasaa lagu imanaya waxaa lagu leeyahay een, caashay baa lagu odhanayaa een, waalidkaagu guri ma leeyahay jago ma leeyahay haabaad ku odhanaysaa tusaale ahaan waa lasoo ogaanayaa waxaa lagu leeyahay waa lagu kaxaynayaa libiya marka lagu geyn bad hooyadaa lasoo hadlay ilaa iyo marka intaad liibiya ka gaaraysana waa lagu dabaraya Waa lagu maalgelinaya.
marka marka ujeedada dhan ee loo socda waxay tahay marka waa in gurigaas reerku leeyahay la iibiyo ama u- ama kooxdani intaasun bay ka shaqaystaan waa silsilad dheer oo xidhan markaasaa weliba waxaa laleeyahay ismaaciilaa ku jira caashaa ku jirta dadkii dhan way bixeen adaa haray markaasuu leeyahay xaafadii iyo ama magaala ama ama magaaladii waa lagaaga teguu qofkii isleeyahay marka soomaali badanaa shabakadaas ismaaciil oo sida la sheegaayo ka shaqayso qofka oo me- doontii hadda ay kusoo dhinteen afar boqol ama shan boqol oo soomaali ah ama dhalinyaro ay kusoo dhinteen markay soo noqoto kuwa kalaa saf ku jira La ya- Aad iyo la aad.
yaabka taagana kaasa aad iyo aad marka dadku waxay isweydiinayaan dadkani maxaa loo sheegaa waa su-aal u baahan in aad loo dhugto caasha waa tahay dhinaca sugaanta barnaamijka ismaaciil markana haddaan jalleecno codka nimca dareen iyo heesta cishqi
نابل عذار ميا ما عاد عدسو بحنا يركن عاها شقي سلعتو بيو عيلان كراديا نابل عذار ميا ما عاد عدسو بحنا يركن عاها شقي سلعتو بيو عيلان كراديا anigoon cidhay rubna soo cartaami casar tahay haddaana cidda haraadigeed bandha xaraaraya anigoon cidhay rubna soo cartaami casar tahay haddaana cidda haraadigeed bandha xaraaraya cadilo walow calaf waa marquudha ee yarkii aan calmaada intan ciid dagaalin cunta wada cunaa cadilo walow calaf waa marquudha ee yarkii aan calmaada intan ciid dagaalin caana wada dhanaa intan ciid dagaalin cunta wada cunaa kaha ciyaaya iyo codad baahaan maqlaa ma libax baa cartaami ma codkahaagiba maan adigu cabsi kaha ciyaaya iyo codad baahaan maqlaa ma libax baa cartaami ma codkahaagiba maan adigu cabsi cirkuygu dayo cilalana rugtay cadilbaa qoray cawaano kuweel cilaad maan baryaa
codkaas nimca dareen haddaynu intaas kaga nimaadno haatanna waxaad dhegaystayaal ku soo dhowaataan dhinacii ciyaaraha axmed cali sheekh ayaa inoo soo diyaariyey
kulan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha aynu ku bilaabno horyaalka laliigaha dalka sbein kooxda barcelona oo laga adkaaday saddexdii kulan ee ugu dambeysay horyaalkaasi ayaa xalay ku ciilbaxday naadiga deportivo la coronya oo ay marti u ahayd naadiga barcelona ayaa siddeed gool ka dhalisay kooxdaasi waxaana ay ku adkaatay siddeed gool iyo waxba afar ka mida goolashaasi waxaa dheliyey ciyaaryahan luis suarez barcelona ayaa sidoo kale waxaa gool u dheliyey ciyaaryahan leonal messi waana goolkii shan boqol iyo koowaad ee kooxdaasi uu dhaliyo nadiga barcelona ayaa waxa ay weli horyaalka ku hogaaminaysaa toddobaatan iyo sagaal dhibcood hase yeeshee waxaa weli soo daba ordaya kooxda atletico madrid oo iyana leh toddobaatan iyo sagaal dhibcood naadiga atletico madrid waxay gool waxba kaga adkaatay naadiga atletico bilbao ay u safartay real madrid oo iyana hal dhibac oo keliya ka dambaysa ayaa waxay saddex gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga belariyal ciyaarihii kale ee dhacayna kooxda valencia ayaa afar iyo eber dirsay naadiga aibar naadiga zaviya oo la kulantay kooxda sporting gayonna waxaa looga adkaaday laba gool iyo gool oo sporting gayon ayaa adkaatay malaga iyo rayo valcanon waxay ciyaartoodii ku dhammaatay barbardhac gool iyo gool ah horyaalka premier leaga dalka ingiriiskana kooxda manchester united ayaa ku soo siqaysa kaalinta afaraad kadib markii ay xalay laba gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga crystal palace oo ay kula ciyaartay garoonka old trafford gool ka mid ah labada gool waxaa iska dheliyey kooxda crystal palace halka goolka kalena oo qurux badnaa uu dheliyey ciyaaryahan mateo demian oo dalka talyaaniga u dhashay kooxda manchester united ayaa waxaay leedahay konton iyo sagaal dhibcood waxayna dhibic keliya ka dambaysaa naadiga arsenal oo kaalinta afraad ku jirta arsenalna waxay caawa la ciyaari doontaa kooxda west bromwich albion ciyaarihii kale ee dhacayna kooxda west ham united ayaa waxaay saddex gool iyo gool kaga adkaatay naadiga watford liverpoolna waxay ku barbaratay kooxda everton oo ay dirtay afar gool iyo waxba horyaalka premier leagana waxaa weli hogaaminaysaa kooxda leicester city dhinaca kale kooxda yuventus ayaa waxay ku dhowdahay in ay mar kale ku guulaysato horyaalka zeri ada dalka talyaaniga kadib markii ay xalay ka adkaatay naadiga laazio oo ay saddex gooli eber dirtay ciyaar ka dhacday garoonka kooxda yuventus ciyaarihii kale ay dhacana balermo ayaa waxay laba iyo laba isla dhaafi wayeen kooxda atlanta romana waxay saddex iyo laba dirtay naadiga torino udinese waxay labii hal kaga adkaatay naadiga fiorentina sosuolo iyo samandori oo kulmana ciyaartoodii waxay ku dhammaatay eber iyo eber oo wax goola layskama dhalin kooxda kievo feronana waxay shan iyo hal ku garaacday naadiga forosinon emboli iyo heles verona oo kulmana waxaa gool iyo eber ku adkaaday kooxda emboli intermilanna waxay u safartay naadiga genowa waxaana lagu soo garaacay gool iyo waxba naadiga yuventus waxay weli horyaalka ku hogaaminaysaa siddeetan iyo laba dhibcood waxaana ku soo xigtaa kooxda naaboli oo leh toddobaatan iyo saddex dhibcood rooma ayaa waxay ku jirtaa kaalinta saddexaad oo waxay leedahay siddeed iyo lixdan dhibcood halka inter milan ay kaalinta afraad ku jirto oo ay leedahay keliya lixdan iyo kow dhibcood dhinaca kalena kooxda barcelona ayaa waxay ku dhawaaqday in xidiga kooxdaasi neymar uu dalka brazil u ciyaari doono ciyaaraha olombikada ee ka dhacaya magaalada rio de janeiro ee dalkaasi oo uusan ka qaybgeli doonin koobka loo yaqaano kooba america warkan ayaa waxaa lagu dhawaaqay kadib ciyaartii kooxda barcelona ay sideed iyo waxba kaga adkaatay naadiga deportivo la coronia iyadoo neymar uu dhaliyey mid ka mid ah sideedda gool neymar ayaa waxa uu hore u sheegay inuu doonayo inuu dalkiisa u cayaaro labada koob ee koobka olombikada iyo koobka loo yaqaano kooba america hase yeeshee barcelona ayaa waxay ku adkaysatay inaysan doonaynin in ciyaaryahankeeda uu laba tartan ka qayb galo sidaa darteedna uu ku sheego qaar ka mid ah kulamada kooxda barcelona ee xagaaga soo socda iyo kuwa loogu diyaargaroobayo horyaalka dalka sbain ee bilaaban doona sanadkan dabayaaqadiisa ciyaaraha olombikada waxay dhici doonaan inta u dhexaysa bisha agosto saddexdeeda ilaa kow iyo labaatankeeda halka ciyaaraha kooba american ay dhici doonaan inta u dhexaysa saddexda bisha juun ilaa lix iyo labaatanka bisha juun waxaana neymar wakhti ahaan uu ka qaybgeli karaa labadaasi hase yeeshee barcelona waxay ku adkaysatay inaysan sidaasi doonaynin ugu dambayntiina ciyaaryahan mustafi ayaa waxaa isha ku haya naadiga yuventus oo doonaysa inay ku xoojiso daafaca kooxdaasi kooxda bianconeri ayaa waxa ay suuqa ugu jirtaa in ay daafac la soo siixato kadib markii shaaca laga qaaday in daafaca martin kaseras uu ka tegi doono kooxda marka uu dhammaado qandaraaskiisa xil ciyaareedkan xubintii cayaarahana waa naga intaas
aad ayuu mahadsan yahay axmed cali sheekh oo nala socodsiinayo xubintaasi cayaara haatanna mar kale ayaan ismaaciilow dib ugu noqonaynaa kaalimihii sugaanta mahees baa jirta ismaaciil oad jeclaan lahayd dhegeystayaashan aan ku dhaafno toddoba suleekha yaa ku luuqeeyay xuseen
shire shire walaan dhegeysan waa- waad waad garanaysaa wadde codka dumarkaad maqashay aad iyo aad codkaa dhegayga igu soo dhaceen
jacaylka kasi kaalisid ma soconaysaa la yiri siriiqda ka baxbaanisid maba siimaysaa la yiri kusayri badaansiyo sidaa maaha la yiri jacaylka kasi kaalisid ma soconaysaa la yiri siriiqda ka baxbaanisid maba siimaysaa la yiri kusayri badaansiyo sidaa maaha la yiri
heestaas uu qaadayay xuseen shire jaamac ciyaar jecel waxay gebagebe u tahay idaacaddayadii duhurnimo caasho cudyaanoo ismaaciil xuseen farjare ayaad la socodsiinay tan iyo intayn idaacadda galabta ku kulmino waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.